dhismahan oo ka kooban afar qol oo laba ka mid ah isku go-an yihiin ayaa qorshuu yahay in loo dhammaystiro agabka caafimaadka si meesha looga saaro baahida caafimaad ee ka jirta degmada feerfeer ee gobolka hiiraanna magaalada feerfeer ee gobolka hiiraan ayaan hadda lahayn goob caafimaad oo lagu daweeyo bukaanada gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada feerfeer ee gobolka hiiraan cabdulaahi cali xuseen sancad ayaa redio beelow sheegay in dhismaha xaruntan caafimaad ee hadda marayso heer gabagabaa waxaana sidoo kale uu ka warramayaa baahida dhanka caafimaadka ee ka jirta degmada waa mahadsantiin fursadda maanta la siideen dadtiin beerlule xaruntii degmada feerfeer waaye ee caafimaadka oo hadda maraa heer gabagabaa baahida ee caafimaadka koley waa arrimaha u ah bulshada asaasiga ah waxaanan rajaynaynaa inay horumar weyn waa gaari doona hadduu ilah yirahda baahi badan waa usoo marna haddana meesha u heerka ugu fiicnaayo mari haysa waa ujeedaa maanta gabagabo waaye alxamdulilaahi waxaa jiro meel oo shaksi leeyahay oo markii hore caafimaadka loogu shaqey jiray shaqaale yaroo laga soo gaaray seef ay ku shaqey jireen hadda xaruntan waxaa dayactira oo habeynana waa hay-adda seef alxamdulilah ilaaha mahadda iskale shaqaalihii hadda heesha ka shaqeeyaano aad ayay u yaryihiin baahida la qabaano aad ayay saa'id u tahay xagga hooyada ama umuliso haddayna lahayn waa dareemi kartaa baahideeda caafimaadku waa kala daran yahay shumanbiyoodo kalaa dhici karo marka hadda waxaan rajaynaynaa inaan kasoo kaba doonno baahidaas caafimaadka hay-adda dhistay oo seef iyo hadday tahay meelaha kaloo caafimaadiyada ama gobolka meesha ahaniba ha ahaatee inay loo soo dhammaystiri doonaan hadday qalab tahay iyo hadday shaqaalaha in laloo badiyo ay noqoto insha allahu tacaala codsigaasna waxaan u dirsanaynaa gobolka iyo qeybaha caafimaadka kala duwan inay lagu soo saacidi doonaan hadduu ilaah yidhaahdo
hadda dadka bukaanka magaaladan ku xanuunsada halkee loo qaadaa walaal waxaa loo qaadaa magaalada beledweyne ayadana ah ilaa afartan shan kilomitir ah haddii hooyadu foolato iyo haddii xanuun kale oo jiraba gaadiid ayaa loo dalbadaa sidii lagu helo si dhaqsa lagu helaya si gadaalo lagu helaaba qof walba tabarteeda ayay la taagsataa halkaas ayaa lala aadaa laakiin ina kasoo kaba doonaan rajaynayna insha allahu tacaala oona heli doona meesha hooyada oo lagu umuliyo iyo sidoo kale bukaanyada lamida marka alxamdulilaahi waxaa loo qaadi jiray beledweyne taas waayahay dhibaatooyin intee leeg baa ka dhasha marka maadaama xarun caafimaad halkan aysan lahayn oo dadka lagu qaabilo oo ama cudurradooda lagu daweeyo masaafada intaas leeg xilliyada qaarkood maxaa ka dhasha
walaal waa dareemi kartaa afartan shan kilomitir oo laamiguna sida aragta uu baaba u yahay waa dareemi kartaa oo gaadiidkuna uu midba si yahay culaysyo badan ayaa ka yimaado kala duwan oo hadda laga sheekay karin aanan laga gaarin ayaa ka yimaado qof ama tabar yar oo laga yaabo beri ama waxaan isbedelaa qofkaan roonaadaa ama waxaan kuu fududaadaan waqtigu inuu sidaasa soo gabagaba ku yahay gaadiidka loo raasho waqtigaas la qaadaa laga yaabaa marka waxa ka yimaadaa wax yar ma ahan wax dad badan ayaa ku dhinta ku naf waayay marka baahidaas sidaasay ahayd
dadka ku nool degmada feerfeer ee gobolka hiiraan ayaa hadda adeega caafimaadka u doonta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo qiyaastii u jirta afartan iyo shan kilomitira